Sharciga cusub ee Iowa ee Qoryaha Oggolaanshaha ka yar ayaa dhaqan galiyay. Laga bilaabo maantay, Iowans mar dambe uma baahna rukhsad ay ku qaataan ama ku iibsadaan qori. Wali waa inay helaan baaritaanka taraafikada markay wax ka iibsadaan eBay hubeysan oo federaal ah oo shati haysta. Si kastaba ha noqotee, looma baahna baaritaanka asalka ah si laga iibsado qori yar iyada oo loo marayo iibinta gaarka loo leeyahay. Si kastaba ha noqotee, waa dambi weyn in qofku iibiyo qoriga qof laga tuhmay inuu hooseeyo mid. Afhayeen u hadlay waaxda booliiska magaalada Seoul ayaa sheegay in qoryaha laga mamnuucay iskuulka, ganacsaduna ay xadidi karaan iyaga sida kale. Sidoo kale, waa sharci daro shaqsiyaadka shaqaalaysiga inay hub siiyaan. Daawacyada rashka ah ayaa in ka badan labalaba ka galay Iowa afartii sano tan iyo markii sharciga sanadkii labada kun iyo todobadeeda uu sharciyeeyay iibkooda iyo adeegsiga macaamiisha. In badan oo ka mid ahna waxay lug ku leeyihiin carruurta, waxayna u baahan yihiin in la jaro macluumaadka waaxda caafimaadka bulshada ee Iowa waxay muujinaysay boqoyaasha qolalka horumarka ee ka dhashay dhaawacyada la xiriiray rashka oo ku kacday celcelis sanadle ah oo gobolka oo dhan ah boqol afartan iyo todoba laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo toban iyo todobadeeda ilaa sanadkii labada kun iyo labaatankeeda. Taasi waa koror boqol iyo toban iyo afar boqolkiiba ka ah celceliska gobolka afartii sano la soo dhaafay. Sahamin cusub oo bille ah laga sameeyay hogaamiyayaasha ganacsatada ayaa soo jeedinaysa in dhaqaaluhu uu ku sii korayo xawaaraha xooggan ee ay ku jiraan dhammaan saddexda gobol ee Seoul. Tirakoobka guud ee gobolka ayaa ku soo foorarsaday ilaa todoba iyo saddex dibic shan bishii Juun, laga soo bilaabo bishii May ee markii horeba xoog u ahayd akhrinta todobatan iyo laba dibic saddex. Dhibco kasta oo ka sarreeya konton waxay soo jeedinaysaa koritaan. Khubarada ayaa filayay in dib loogu laabto heerarka safkii hore ee safgaroolinta sanadka soo socda. Hogaamiyayaasha ganacsatadu waxay yiraahdeen dib u dhaca sahayda ayaa dhibaato ku ah wax soo saarka iyo sicir bararka sare ayaa weli ah walaac.